dagaalkaas wuxuu dhacay xalay toddobada saac ayuu bilowday wuxuuna istaagay sagaalka saac oo habeennimo ayuu istaagay wuxuu si toos u socday muddo saddex saacadood ah wuxuuna ka dhacay meesha la yidhaahda tuulo burwaaqo oo meesha la yidhaahda qodaxley oo u jirta tuulo burwaaqa laba kilomitr ama saddex kilomitr halkaasuu ka dhacay marka tuulo burwaaqo xagee bay udhexaysaa degma ahaan markaad noo sheegto tuulo burwaaqo waxay udhexaysaa garbaarey iyo bulaxawo ayay udhexaysaa garbaarey ba waxay u jirtaa labaatan kilomitr ma idinkaa qaaday dagaalka mise mid laydinku soo qaaday buu ahaa damaalow dagaalka annaga ayaa annaga ayaa qaadnay maadaama sida aad la socotaba waxa weeyaan meel maanta milisiyaanka raadiga al-shabaab ay gacanta ku hayaan ee gobolka geda ayna jirin toddobada degmo oo gobolka gedana waxa weyaan ciidamada qalabka sida ee xoogga dalka soomaaliyeed na ay gacanta ku hayaan ayaa qorshe waxaa socdo oo dhammaan waxa weeyaan gobolada aandiridka naysada bay iyo bakool iyo gedaba ka socdo howlgal guud oo lagu cirib tirihayo haraadiga miliisiyaanka al-shabaab ayada oo waxa weeyaan laga ugaarsanhayo meelaha tuulooyinka degmooyinka ku xeeran oo ay gabaad ka dhiganayaan sida dhulka buruleyda kemaleyda meelaha biyaha biyaha leh ama ceelasha harooy harooyinka maadaama dhul noocaas ay ku dhuumaalaysanayaan howlgal waxa weeye lagu ciribtiraayo oo loogu safaynhayo meelaha ay gabaadka ka dhiganayaan wey marka dagaalkan annaga ayaa qaadnay waa howlgal guud oo socda weeye muddo hal bilna wuu socdaa ilaa aan nabad buuxdo waxa weeyaan gobolka degmada degmada kale waxa weeyaan si nabadgelye e waxa weeyaan hadday lugtahay iyo hadday gaadiid tahayba adeega degmooyinka uu isu furmana waxa weyan howlgalkaan mid aan joojinayna ma ahan walaal marka ma inoo sheegi karaysaa khasaaraha ka dhashay guud ahaan dagaalkaas markaad eegto baaxadda dagaalka saddex sacdood buu socday baa tiri marka khasaaraha intee buu la egyahay khasaaraha waxa weeyaan xagga milisiyaanka haraadiga al-shabaab maadaama ciidamada qalabka jida ee xoogga dalka soomaaliyeed howlgalkan hadda ka wada waxa weyan dhulka aan kuu sheegahayo ay yihiin ciidamo tababaran oo taatiigooda waxa weeyaan taatiig sare uu yahay hadda meeshii ay tagaan ay ku xisaabtamayaan dabeecadda dhulka sida waxa weyan isticmaalka taatiiga askariga loogu talagalay oo kamiinka ama waxa weyan dhisiscodka ciidamada waxa weeye khasaare wax saas annaga xali nama soo gaarin xaqiiqada markaan kuu sheegana xal askari oo dhaawac fudud baanu leenahay waxaase meesha iyada maadaama ciidanka oo halka iyada fariisimo ku yeeshay ay soo weerareen xalay khasaare adag muraajabaan baa halkaas ka gaaray waxa weeye waxa anigu indhaheygaan kusoo arkay oo waxa weeyaan aan tiriyey laba iyo toban meyd oo goobta looga cararay waan tiriyey qalab sida qoryaha kalaashka ama beekaamyada oo ay ka carareen oo ilaa waxa weeyaan kow iyo tobanna gacantaan kaga dhignay qalabka iswarisgaarsiinta sida haansaabyada ilaa toddoba gacantaan kaga dhignay dhaawac oo ay jiiteen oo waxa weeye aan tirinina ilaa laba iyo toban wey laakiin dankoodana waa intaa kaayagana intaan ku sheegay wey walaal laakiin cabdullaahi dad baa isweydiinaya mar haddii sida adig adigu baad sheegtee dagaalka aad qaadeen dagaalkaasna muddadaasi uu socday khasaarihiinu hal dhaawac siduu ku noqon karaa intaas khasaarahana sidee baad ayagu gaarsiin karaysaan waxa weeyaan horta alla wuxuu qoro cid bedeli karta ma lihin laakiin wax dheeraad waan wadanaa wax dheeraad waan wadanaa waxaa kamid eh kow qofka muraal ku dagaalama qofka muraal uu ku dagaalamo inuu leeyahay oo uu garanayo dhaawac meel u geysta uu garanayo hadduu dhaawacmo waxa weyan cid ay cid qaadayso uu garanayo waxa weeyaan haddii ugu dhaawacmo meel la geeyo intaas marnaba hadday qorshe ahaan uusan haysanin muraal uu ku dagaalamo malahin si xun inuu u dhaawacmo si xun inuu u dhinto si xun inuu u burburo ayaan imaanaysa in markaan ka gacan sarrayno guushaasna ilaahay fadligiis xagga iyaga ay u wareegtana waxa weeyaan waxaa sababay waxyaabaha ayagoo taati milisri aan aan ku sharaxay waad mahadsantahay jamaal haddaan ku weydiyo markaa degaankii lagu dagaalamay yaa gacanta ku haya goobta lagu dagaalamay waxa weeyaan ciidamada qalabka jida gutada sagaalaad ee xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada qalabka jida ayaa gacanta ku hayo waanan howlgal aan laga soo noqonayno ilaa waxa weeyaan ujeedkiisa iyo qorshaha aan kaleenahay ilaa lasoo cabjaro oo la gaara howlgal aan laga weecanayn ama aan laga laabanaynin wey
marka howlgalkan aad sameynaysaan waxaa idinku heliya ciidamo kale oo amsom ka tirsan maya maya maya waxa weeye way jirtaa taageero aan ka helayno way jirtaa laakiin si madax banaani baa howlgalkan aan u wadanaa wa waxa weyan qarsoonmaan waa wax shaac weeye waa waa isku filnaansho ciidamada iyada ay gaareen weeye cad alla uu leeyahay weye oo taas allaan kaga mahadcelinayaa laakiin waxa hadda annaga ciidamaha wax hadda ciidamo caalami oo haabkan aan wada hadlayno annaga na waxa weeyaan na kaabayo ama na caawinhayo oo nala socdo oo qorshe ahaan baleenka nala gelahayo ma jiraan taas si madax banaanid aan u wadanaa